faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walbao maqalkayga raadiyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo ee raadiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ugu daro dowladda soomaaliya oo ku guulaysatay qayb ka mid ah barnaamijka dayncabfinta iyo hay-adda lacagta adduunka oo war ka soo saartay dayncabfinta arrimaha soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgalla dad lagu soo qabqabtay ka sameeyey degmada balcad iyo deegaano hoostaga ee gobolka hiiraan faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya dagaal qaraar oo gobolka hiiraan ku dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda la magac bacday macawislayd guddiga ku-meelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo kulan la qaatay guddoonka baarlamanka maamulka puntland kana la hadlay arrimo xasaasi ah beeralayda gobolka hiiraan oo eedeyn kala duldhacay maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne dowladda federaalka soomaaliya oo dadaal dheer ugu jirta sidii loo heli lahaa ciidamo difaaca xeebaha soomaaliya kana hortaga tahriibayaasha soomaalida ah ee naftooda ku halliga biyaha caalamiga ah ee soomaaliya maraykanka iyo waddamada khaliijka oo iska bahaysanaya dagaal ka dhan ah dowladda waddanka hiiraan qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan haddii allaha awoodi leh ogolaado iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale wacan oo wanaagsan waa habeennimo khamiis ah jimcana ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada laba kun sagaal iyo toban waxaa idiin warrami doona anigoo ah jila jaamac jile soo saarista warka waxaa qayb ka qaatay xasan axmed maxamed dhanka farsamada waxaa qayb ku lahaa cumar axmed ibraahim cumar suxayfa iminkii haatanna warkii oo dhan aynu ku bilownay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku guulaysatay qayb ka mid ah barnaamijka dayncabfinta hay-adda lacagta adduunka ee i m f magaceeda loo soo gaabiyana waxa ay war ka soo saartay arrimaha dayncabfinta soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ee a m f ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka gudubtay dib woogista qeybta koowaad ee wejiga afraad ee barnaamijka s m b ee la socodka shaqaalaha kaasi oo qayb ka ahaa barnaamijka daycafinta ee deynta looga cafinayo dowladeena soomaaliya waxa ay sheegtay i m f in loo gudbi doono qeybta labaad ee barnaamijka s m b si loo sii wado qorshaha deyncafinta soomaaliya kadib wadahadallo wax ku ool ah oo kooxda i m f iyo mas-uuliyiinta soomaaliya dhex maray ayaa waxa ay wada gaareen heshiis heer shaqaale ah oo ku saabsan dhammaystirka dibweegista koowaad ee barnaamijka s m b heshiiskan waxaa ansixiyey ogolaanshaha maamulka hay-adda a m f ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda m f kobcinta dhaqaalaha waxaa la saadaalinayaa inuu si xasiloon u deganaado laba dhibic sagaal boqolkiiba sanadkan laba kun sagaal iyo toban dhanka sicir bararka ayaa la saadaalinayaa inuu si kumeel gaar ah u kordho ilaa afar dhibic eber boqolkiiba sanadkan laba kun sagaal iyo toban sababtoo ah sicirka cuntada oo aad u sarrayn doona roobabka oo xumaaday horaantii sanadkan ayaa sidoo kale lagu yidhi warbixin ay soo saartay hay-adda i m f si kastaba soomaaliya ayaa sannadihii dambe waxa ay dadaal ugu jirtay sidii haduunweynaha looga cafin lahaa deymaha looga leeyahay islamarkaana ay deeqo iyo deymo kale uga raadsan lahayd dunida inteeda kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay ka sameeyeen degmada balcad ee gobolka hiiraan iyo deegaano hoostaga oo ka tirsan gobolkaasi sida gobolka hiiraan warkan uu inooga soo diray bashiir cabdulle cismaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim cali nuur gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada saaxiibada midooda afrika ee amisom qaybtooda burundi ee degan dowlad goboleed hirshabeelle gobolka shabeelle dhexe degmada balcad iyo ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle iyo saraakiishooda iyo ciidanka maamulka degmada balcad iyo dhammaan maamulka gobolka shabeellada dhexe waxaa u mahadceliyeynaa maalmihii saddexda maalin aheed ee na soo dhaaftay howlgalladii ay ka fuliyeen deegaanka degmada balcad ku xeendaaban ay cadowga ummadda soomaaliyeed dadka ku dhibaateeyaan deegaanadaas oo ay dadka degan na aad ugu riyaaqeen shacabka degmada balcadna aad u soo dhoweeyeen howlgalkaas waxaa ugu mahadcelihaynaa saraakiishii hogaaminaysay oo ugu horeeyo taliyaha qaybta toddobaylaabaatanaad jenaraal taleedisho iyo taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad jenaraal maxamed maxamuud tareedisho oo dhankiisa ka hadlay howlgallada ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan kadib markii ay ku soo badatay waddooyinka nimanka dhagarqabayaasha inay dhigaan miinooyin inay dhigaan kuwaasoo mar walbaba khiyaanada shacabka soomaaliyeed ku laaya awood kale ay leeyihiinna aysan jirin si looga dhex qabto loogana hortago waxyaabaha hadda ku cusub deegaanka oo ay bilaabeen taasna waxaan ku soo qaqabanay dad badan oo qaarkoodna maxaan ku idhaahdaa ay yihiin kuwa taleefanada kula shaqaynayay qaarno qaarna aad iyo aad looga tuhun qabo inay maxaan ku idhaahdaa iyagu ahaayeen ragga dhigayay miinooyinka dadka aan soo qabanay waa dad aad u fara badan laakiin inta aan maxaan ku idhaahdaa tuhunka weyn ka qabno oon hadda hayno waa ilaa iyo dhowr iyo labaatan insha allah waxaanu u gudbin doonaa sharcigaanu bandhigaynaa insha allah howlgalkii ugu dambeeyey hadda wuxuu ka dhacay maxaan ku idhahdaa jalalaqsi iyo buulo burtameel u dhexayso waxaana lagu dilay shan nin oo laba ay tahay niman maxaan ku idhaahdaa madax ay ku sheegaan sida ibraahim ibraahim ibraahim turcaaye oo maxaan ku idhaahdaa ahaa taliyaha jabhadaha u ahaa iyo xasan yare oo ahaa madaxa qaraxyada waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed si fiican iyo si wanaagsan iyo shir sharaf badan ayaad noola shaqayseen aadaan maxaan ku idhaahdaa idinkugu bogaadinaynaa middaas deegaanada ugu muhiimsan hadda howlada aan ka qabanay waxaa ka mid ah gololey gololey waa deegaan aad iyo aad u taariikh weyn taariikh fac weyn leh waa deegaan ay ku abtirsadaan dad taariikh leh ma ahan in maxaan ku idhaahdaa shaksi khawaarij ah oo wuxuu rabo sheega oo diintii ka been sheega oo hooyooyinka xoolaha ka dhaca iyo nin ajaanib ajaanib ah oo dalkiisi iyo dadkiisiiba ka soo cararay ee caalamka meelo uga noolaaday waayey inuu maxaan ku idhaahdaa gololey iyo meelo lamid oo taariikh weyn ku leh dalkan in maxaan ku idhaahdaa uu galo oo maxaan ku idhaahdaa ay maxaan ku idhaahdaa dadkii cabsigelin awgiis ay xoolahoodii u siiyaan cabsigelin awgeed mahadsanid bashiir faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal qaraar oo gobolka hiiraan ku dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda la magac baxday macawisleyda ee inta badan la dagaalama ururka al-shabaab cumar axmed ibraahim suxayfe ayaa sii ambaqaadaya qodobkan wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayeen in dagaal u dhexeeya kooxda macawisleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxda la magac baxday macawisleyda ay weerar ku qaadeen deegaanka daarusalaam oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegeen dadka deegaanka oo la hadlay raadyaha cadaado maxamed cali sakiin oo ka mid ah saraakiisha macawisleyda oo la hadlay raadyaha cadaado ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka daarusalaam ee gobolka hiiraan islamarkaana iyagu haatana ku sugan yihiin deegaankaasi hadde ilaah ilaah inuu nagu guuleeyo anaga dad baan goobayno oo raadinaynayo oo oo aan ku daba joognay marka hadda ilaahay waa nagu guuleyn kule deegaankana waan qabsanay tobanka saac waaberihii saaka markay ahayd aruurnimo ayaan galnay hadda ilaahayna waa nagu guuleyn idaacad ku tiilo oo meesha la yidhaho raadi ay leeyihin oo ayaga f m isticmaalaan oo andulis oo oo ay gobolada ay ay kamidna waan soo qaadana ma garat annagaa qaadna annagaa qaadna annagoo macawisley keliya ayaa qaadna waa garta maxaa khasaaraha ka dhashay marka annaga xaggeena laba nimoo dhaaw dhaawacaa naga soo gaartay ma garad waa garta hadda saddex dhimashana waa soo aragnay oo ayaga ay leeyihin saddexdii qorana waa soo qaadanay hadda shan iyo toban kiish oo saqar oo ayaga ay leeyihin waa soo rarna ma garad waa garta hadda wixii kale oo boy beriis ayaa baqaarka ku jiray oo marka ee, waan gubnay oo dab aan siin ayaga ay leeyihin ma garad ayagaa kusuga anaga waan kasoo tala baxnay ayaga annaga ayagaa kusuga annaga waan soo saaka labiiyo tobankiiyo toban dhiban markay tahay waan kasoo baxnay hadde inaan maxar- marka waxaan tuhay meesha aan oo waxaan marka horena aan kasoo am- abaabulinay horta ee, weerara weer nuucaan oo kalena hadda weerara saan oo kalena waa soo socdaan aan kuuri kole mana yeelayno mana qaadoono dadka deegaankeena annaga macawisliyaan layidhaha dadkayna inay duli ku noolaadaan ma yeelayno ma garan waa garta marka mana qaadan doonaan ku dhaha walaal hadda qorshaha iyo waa howlgalkaaba intaaba ahaayaan ku dhahay waa al-shaam informationka ma garat waa garta mana yeelayno mana qaa- mana yeelayno mana qaadan doonaan ku dhahay dhanka kale ma jirto weli waxwar ah oo ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo ku aadana ina ay faahfaahin ka bixiyaan dagaalka ka dhacay deegaanka daarusalaam ee gobolka hiiraan guddiga ku-meelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa waxa ay kulan la qaateen guddoonka baarlamanka maamulka puntland waxayna kala hadleen arrimaha doorashooyinka soomaaliya guddiga ku-meelgaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka oo howlgallo shaqo u jooga magaalada garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland ayaa la kulmay guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daadheed iyo guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada maamulkaasi guddigan ayaa guddoomiyaha golaha wakiilada puntland u sharaxay cutubyada uu ka kooban yahay sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya guddoomiyaha guddiga ku-meelgaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab ayaa kaga mahad celiyey guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland iyo guddiga joogtada ah sida wanaagsan ee ay u dhammaystireen sharciyadii guddiga ay ku bixiyeen ee uu ka kooban yahay sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daadheed ayaa guddiga ku-meelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka kaga mahad celiyey dhankiisa sharaxaadda ay ka siiyeen cutubyada uu ka kooban yahay sharciga doorashooyinka qaranka ee haatan guddiga iyo guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa waxa ay ku ballameen in mar kale ay dib uga kulmaan si ay guddiga u soo bandhigaan aragtiyada ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka beeralayda gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa eedayn waxa ay kala duldhaceen maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne waxayna ku eedeeyeen in mashaariic ay bixiyeen hay-ada caalami ah aan la soo gaarsiin beeralayda gobolka hiiraan mar kale bashiir cabdulle cismaan wariyaha gobolka hiiraan ayaa inoo soo diray warbixin umuurta ku saabsan qaar ka mid ah beeraleyda ku nool magaalada beledweyne ayaa dhaliil u jeediyey maamulka gobolka hiiraaninka degmada beledweyne waxayna sheegeen in matooro loogu talagalay dadka beeraleyda ah in aan si wanaagsan loogu qaybinin beeraleyda ku nool magaalada beledweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay matooradii oo dhan faara qabiilay ku baxeen reer hebel iyo reer hebel nin kasta oo maamulka qabaa'ilada beledweyne jooga nin kasta oo u jooga maamulkaas jooga in dadkiisii matooradii ay ka dhergeen annaga marka dadkeeni dad daciife oo awood aan gobolka ku lahayn aan noqonin oo deeqaha ay hay-adaha ay bixiyaan dadka ugu badan oo tuulooyinka laga soo qoro in annaga aan nahay maamulkii marka lagu wareejina maamulka iyo xaas aanaba aaba naloo qaadayba waxaan idin sheegaynaa in ama hay-adda ama aanu sheegaynaa adduun weyne aanu sheegaynaa in matooradiina loogu talagalay inaan hal matoor ka qaadanin matooraa la keenay intaan la keenin ka hor hay-adaha waa noo yimideen dan badanay naga baajiyeen soo noqda sii noqda imaada beriha imaana intaasay na yidhaahdeen waana daaliyeen wixii waa soo baxeen matoorii haddii ay matoorii soo baxeen saanu sugayni matoorii waa la kala qaatay hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan ayaa lagu dhaliilaa in aysan si wanaagsan wax ugu qabanin dadka ku nool deegaanada ay xaaladaha adag ka jiraan ee ku yaala gobolka hiiraan war magaalada xaafadaheeda iyo kulli waxagada dhan iyo gobolka hiiraan oo maamulka hoos timaado ma afarta xaafad oo magaalada beledweyne joogta hadda ka ka hor waxaa na- la arag aan aragnin oo nala so- na soo maray raashin fara badan iyo lacag fara badan inay gobolka ay soo galeen sidii u taataagnayn lagu qo- lagu qaybsaday qabiil haddaynay ka fiirsan waxaasi kanay ka tala surin may imaan doonin oona yeeli doonin aan dulqaadan doonin oo meel aanba tuulo ahayn oo aan shaqo ku lahayn ama meel qabiil iyo xoog iyo maxay ahayto ma garanaysahay lagu kala qaybsaday taasna waxaan caddaynaynaa deeqdaasi la soo bixiyey inaysan gaadhin meeshii loogu talagalay ayna ka dhalatay caro ah inay haya dambe tagin maxay ahayto ma garanaysahay halkii markii horeba ay ku noolay oo ay xogta ka soo buuxinaysay tuulo dambe oo degmada beledweyne hoos timaado oo ama beeraley ha noqoto ama xololey ha noqoto inaysanba tegin haya dambe go-aankaasna hoos baan ka hariiqaynaa aad ayaad u mahadsan tahay bashiir dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dadaal dheer ugu jirta sidii loo heli lahaa ciidamo difaaca xeebaha soomaaliya kana hortaga tahriibayaasha soomaalida ah ee naftooda ku halliga biyaha caalamiga ah ee soomaaliya cumar axmed ibraahim cumar suxayfe ayaa ambaqaadaya kulankan oo looga hadlayay sidii loo heli lahaa ciidamo boolis oo awood ah u leh ilaalinta xeebaha dalka iyo ka hortagga tahriibka iyo isku socodka kooxaha argagixisada ah iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maandooriyaha ah ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana qayb ka ahaa saraakiil ka socotay ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan laanta ilaalinta xeebaha dalka maamul goboleedyada wakiilo ka socday dowladaha soomaaliya ka taageera booliska sida unisom iyo amisom iskuduwaha xafiiska ciidanka ilaalinta xeebaha ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya muntaasiye xaaji jimcali ayaa sheegtay in ay muhiimad gaar ah leedahay ilaalinta xeebaha dalka ciidankan lawnkeyna uu wax weyna ka tari doona ka hortegidda dembiyada ka dhaca badaha soomaaliya dhinaca kale taliyaha laanta ilaalinta xeebaha ee ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanla dhexe bashiir cabdi isaaqa ayaa isna dhankiisa sheegay in baahi weyn loo qabo aas-aaska ciidana boolis oo awood u leh difaacidda iyo ilaalinta xeebaha dalka waxa uuna intaasi raaciyey in halista xagga biriga ay ku biirtay dhibaato kale oo ka jirta dhanka badda taasi oo u baahan in wax laga qabto shirka waxaa eh, looga dooday arrimo muhiim u ah eh, masiirka ummadda soomaaliyeed ee dhanka laanta ilaalada xeebaha booliiska soomaaliyeed maadaama halista ugu badan ee haddeertan dalkeenna uu wajahayo ay ahayd halista berriga ah haddana waxaa jirta in halis kale oo dhanka badda ah ay soo wajaheen ummadda soomaaliyeed ee kala duwan haddii ay tahay mid burcadbadeednimo haddii ay tahay eh, mid qusaysa dhanka argagixisada haddii ay tahay arrinta qusaysa dhanka tahriibinta sharci darrada ah iyo la dagaalanka mukhaadaraadka sharci darrada ah iyo annagoo fiirinayna weliba eh, kalluumaysiga sharci darrada ah oo aad iyo aad ugu soo laalaabtay xeebaha soomaaliya ugu dambeyna wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdinaasir siciid muuse oo isagu kulankan soo xiray ayaa tilmaamay in la joogo wakhtigii lasoo dhisi lahaa ciidamo awood u leh ilaalinta badaha soomaaliya waxaan u danaynaynay ka wasaarad ahaan amni waxay tahay inaan helno ilaalo xeebeed ilaalin kara badda soomaaliyeed oo dhisiddeeda iyo fikirkeeda iyo aqoonteeda ee kasoo ma- kasoo maaxadho taliyayaasha iyo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer maamul dowleed markaas waxaa la helayaa waxay tahay qorshe cad oo aan ku heli karno ama ku samayn karno ciidan tayo leh oo ilaaliya kana hortaga khataraha xagga badda ka imaanaya ayaa waxaan rabnaa amniga baddana in loo sugo waxaa ogsoon tihiin khataraha ka imaanaya xagga badda ee ugu horeeyaan daacish oo adeegsanaysa ama ka faa'iidaysanaysa waddamada dowlad la'aanta ay hadda ay dhibaatadu ka taagan tahay sida yemen oo
ugu dambeyntiina maraykanka iyo dalal ka mid ah waddamada khaliijka ah ayaa waxa ay ka tashanayaan xaalad ka dhan ah waddanka iiraan maraykanka sacuudi carabiya iyo dalal ka tirsan khaliijka ayaa waxa ay ka tashanayaan jawaabtii laga bixin lahaa weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda ee lagu kaydin jiray ee waddankaasi sacuudiga ah oo ah iiraan lagu eedeynayo haatan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa warkaasi waxa uu ku qeexay dagaal lagu qaaday boqortooyada waxauna yidhi kani waa weerar aan nuuciisa horey loo arag dowladda waddanka iiraan ayaase beenisay in wax lug ah ay ku lahayd weerarkaasi waxaana ay sheegtay in kooxda xuutiyiinta yemen ay geysteen weerarkaasi madaxweynaha maraykanka donald j trump ayaa horey u sheegay inay jiraan habab badan oo aanay dagaal ahayn oo iiraan loogu jawaabi karo waxa uuna amray in cunaqabatayn dheeri ah la saaro tehraan balse riyaad ayaa weerarkan waxa ay ku qeexday mid lagu tijaabinayo mowqifka dunidu ay ka qaadanayso bandhigii haraadiga labaatan iyo shanta dronis ee iiraan iyo gantaalada ay sheegtay in weerarkan loo adeegsaday imaaraadka carabta ayaa dhankiisa waxa uu maanta ku biiray sacuudiga dhisme ciidamo isbahaysi ah oo caalami ah oo loo diyaarinayo inay sugaan amniga badda gacanka kuwaasi oo horey dalka maraykanka uu isugu dayay inuu aasaaso tan iyo weeraradii maraakiibta lagu geystay marinkaasi guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano intaa waxaa ku eeg warkii habeenimo ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis tan iyo intaan ku kulmi doonno warkan warka xiga waa bahdii rediyo cadaado oo idin leh isma dhaafno soomaalidaydaay